bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجmعين أma bعd qal الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllه taعalى bab cqubaة manic الزakاة zakada qofka manciyey oo diiday cuquubadiisa cadaynteedii buu u baab yahay wbilisnaadi qaala ahbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin اlfallaas qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin اlqaطaan qaala xadaanaa bahzu bnu xakiimin qaala xadaanii abi can jadii qaala samictu اnabiya slى اllah عalyh waslm yaquul fii kulli ibilin geel dhammaantiis saa'imatin oo foofto fii kulli arbaciina afartan kastaa dhexdeeda ibnatu labuunin ayaa ah bintu labuun ayaa ah waa marka uu cadad badan uu geelu uu gaaro ayaa afartan iyo konton iyo loo kala xisaabaa afartankiina waxaa la siinaa bintu labuun ayaa laga bixinayaa ee kontonkiina waxaa laga bixinayaa xiqa ee marka wuxuu leeyahay fii kulli arbaciina ibnatu labuunin ayaa ah laa yufaraqu lama kala geynayo ibilun geel can xisaabihaa xisaabteeda lagama geeyo man acdaahaa qofkii siiyo oo bixiyo mu'tajiran isagoo ka ajar raadsanayo falahu ajruhaa ajrigeeda ayuu leeyahay waman abaa qofkii diidana fa innaa aakhiduuhaa annagu waxaan nahay kuwii ka qaadayo wa shadra ibilihi iyo geeliisa wax ka mida nuskiis casmatun hiya iyadu casmatun go-aan waayo oo min casamaati rabbinaa rabbigeen waxyaabihii u waajib yeelay ah laa yaxilu liahli muxamedin sala allahu calayhi wasalam reer muxamed uga xalaal noqon maayo minha xaggeeda shay-un waxba uga xalaal noqon maayo marka cuquubatu maanici zakaa marka waxay tahay in laga qaado iyo fa inaa aakhiduuha wa shatra maalihi iyo maalkiisa wax ka mida xadiidkan marka culimadu waa isku khilaafaan oo xagga hubuudkiisa ama ixtijaajkiisa asalkana waxay tahay saxiifada bahzu bnu xakiim can abiihi can jaddihi ayay ma la xujayso karaa masamay isku khilaafsan yihiin bahzi baana xadiidkan la goonin noqday wax badan oo ahlucilmiga ka midana nakaaray ku xukumeen xadiidkan minhum waxaa ka mid a alimaam axmed iyo washaaficiyi wa bnu xubbaan saddexda ahlucilmiga qaar ka midana waxay sheegeen xadiidkan in la nasakhay oo waxay leeyihiin xadiidkan wuxuu ahaa markii yacni maal in laysku ciqaabo ay jirtay oo awal in qofka maal lagu ciqaabo la ganaaxo oo cuquuba maaliya wax la yidhaha baa jiri jirtay markii wax walba marka yacni sakawaadkii iyo waxaa ay imaadeen ayaa cuquuba maaliya layska dhaafayba sideeda ima yacni cuquubada maaliga maray jirtay gadaal dambana waa laga tegay sidaasay leeyihiin marka marka qolada waa mansuuq dhehaysa waxay ka fiirinayaan cuquubadan waa cuquuba maaliya cuquubada maaligana waxay tahay washadra maalihida zakadan ka qaadaynaa zakadii lagu lahaa xoogan uga qaadaynaa iyo washadra maalihi qeyb maalkiisa ka mid ah marka qeybtaas maalka ka mid ah waa intay jirtay alcuquuba almaaliya markii dambena waa la nasakhay bay dhahayaan qaar kalena maslag ah waxay leeyihiin xadiidkan ma sugna oo bahzu bnu xakiim saxiifadiisa warbaa ku jira laakiin sida raajixa saxiifatu bahzi bnu xakiim can abihi can jaddihi waa la xujaysan karaa haddii sanadkeedu uu saxiix yah ayb oo sanadka lagu gaaraya bahz ayb marka washadra maalihidaasna maalkiisii wax ka mida maxaa loo cuquubow ka dhigay waana tarjamada maxalka shaahidka meesha tarjamada baabu cuquubati maanici zakaa in maalkiisa wax kaloo ka mida zakadiina laga qaado wax ka midana laga sii qaado cuquubow ayb meeshaas waaye marka shaahid min alxadiid ayb meeshana uu leeyahay fii kulli ibilin saa'imatinna isagaa keeni doono qaala baabu zakaati libil geela zakadiisii caddaynteediibuu u baab yahay wabihi qaala akbaranaa cubaydullahi bnu saciidin qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanii camru bnu yaxyaa wahuwa camru bnu yaxya bni cumaara almaaziniy hiqat xaa waakbaranaa moxamed bnu lmusanى wmoxamed bnu bashaari can cabdiraxmaan bni can cabdiraxmaana can sufyaana washucbata wamalikin can camri bni yaxya can abihi can abi saciidin alkhudriy ana rasuula اllahi sal slama qaala laysa fi ma duuna khamsati awsuqin sadaqa shan wasqi wax ka yar sadaqa ma ahaanin waa beeraha marka laga hadlayo shan wasqi wax ka yar khamsatu awsuq wax ka yar sadaqa ma ahaanin waa cabir marka wasqiga markaas jiro halkii wasqi waa situuna saacan lixdan suus waaye shanta wasqi waxay noqonaya saddex boqoloo suus marka ayb marka qeybtan waxay tilmaamaysaa nisaab inay leedahay suruucda abuu xaniifa khilaafsano isaga wuxuu leeyahay suruucdu wax nisaaba ma lahan waxaa loo fiirina wixii soo go-o ama ha gaaran ama yaynan gaarin fii maa saqat isamaau bouna qabsana cumuumkaas bau qaatay laakiin fii maa saqat isamaau alcushru marka la leeyahay waxaa weeyaan qadarka la bixinaya xadiidkaas lagu sheegay midkaanna qadarka ay ugu waajibayso waay laba xadiidoo kala gaara walaa fi maa duuna khamsi dawdin shan neef wax ka yar oo geel ah sadaqatun ma ahaanin shan neef oo geela wax ka yar sadaqa mazaka ma ahaanin waa shaahid min atarjama meesha walaa fi maa duuna khamsi awaaqin shan uuqiyadood wax ka yarna sadaqatun ma ahaanin khamsatu uuqiya uuqiyadii waa afartan dirham afartan markaad shan ku dhufato waa laba boqoloo dirham dirhamkuna lacag oo nood ah ma ahane waa wax oo fido ah oo cabir gaara lahayd oo inta lacag laga dhiga lagu tacaamuli jiray ayb wabihi qaala akbaranaa ciisa bnu xamaad wa huwa zuqba hiqatun qaala akbarana leytu can yaxya bni saciidin can camr bni yaxya bni cumaarata can abiihi can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula اllahi sal l slama qaala laysa fima duna hamsati dawdin sadaqa walaysa fima duna hamsati awaaqin sadaqa walaysa fima duna hamsati awsuqin sadaqa wabihi qaala akbarana moxamed bn cabdillahi bn almubaarak qaala xadaana almudafar bnu mudrik abu kaamilin wahuwa hiqat mutqin kana laa yuxadisu ila can hiqa ibnu cadiy aljurjani wuxuu ku daray fi shuyuukhi اlbukhaariyi waana wahm bal bukhaari maba soo gaarinba ninkan ibnu cadiy aljurjani juz ayuu leeyahay oo madbuuca oo la yidhaha asaami shuyuukhi اlbukhaari bukhaari shuyuukhdiisa iyo u ka qorayaa jira kaasuu marka sidaa ku yiri mid kalena waa jira oo khasaani uu leeyahay asaami shuyuukhi اlbukhaari la yidhaha laba kitaabay kala yihiin laba qof baana aliftay labaduna waa madbuuc qaala xadaanaa xamaad bnu salamata qaala akhadtu hada اlkitaaba kitaabkan ayaan qaaday min humaamata bni cabdillaahi bni anas bni maalikin ayaan xaggiisa ka qaaday can anas bni maalikin sidan baa ku taalle marka can anas bni maalikin ana abaa bakrin kataba lahum ina haadihi tani faraa'idu sadaqati waay alatii taas oo farada rasuulu llahi sal l slama nebiga uu farad yeelay cala lmuslimiina uu ku farad yeelay alatii amara allahu biha rasuulahu waa midii uu alle rasuulkiisii faray faman su-ilahaa qofkii la su-aalo min almuslimiina ka mida calaa wajhihaa qaabkeedii sharciga lagu su-aalo falyucdi ha siiyo waman su-ila qofkii la weydiiyey fowqa dalika intaa wixii ka badan falaa yucdi yownan siinin saaciga ninkaa su-aalaya ee musadiqa ah yownan siinin laba macnaa ku jirto alakthar waxa ay leeyihiin haddii la su-aalo wax ka badan tiradii sakada tiro ka badan ama sanadkii neefka uu jiray la bixinayay sanad ka badan haddii keen la yidhaha ma siinaayo falahu lmancu inuu diido ayuu leeyahay inuu diido ayuu leeyahay macna marka sidaas falaa yucdi macno kalena wuxuu leeyahay ha u diido saaciga walyatawalla huwa asaga sakadiisa ha baxsado walyatawalla huwa ikhraajahu binafsihi lianna saaci yadlubu ziyaadata saacigu maadaama uu ziyaado dalba yakuunu muctadiyan wuxuu noqonayaa mid xadgudbaayo wa sharduhu an yakuuna amiinan saaciguna inuu aamin ahaadaa la rabay haddii marka saacigii uu gardaranyao dulmi samaynayo intuu isaga ka tago sadaqadiisa waa bixin karaa isagaa bixinaya hata weliye isaga marka labadaas macnaa marka ku jirta meeshan falaa yucdida fi ma duuna hamsin wacishriina min alibili labaatan iyo shan geela ah geel ah wixii ka hooseeyo fii kulli khamsin shanka fii kulli khamsi dawdin shan kasta oo halaad shaatun ayaa neef ari ah faidaa balagad marka shantiiba neef ari ah tobankii labo shan iyo tobankii saddex labaatankii afar wixii cadadka u dhexeeyana tirada horow raaca waqsiyaa la yihaaha ayb faidaa balagad hamsa wacishriina hadday gaarto fa fiiha bintu makhaadin ayaa ah bintu makhaad hal sanay dhammaysay mid labaaday madaxa gelisay ilaa hamsin wa halaaiina laga gaaro fain lam takun bintu makhaadin haddii aan la helaynin ay fain lam tuujad waay fabnu labuunin dakarun ibnu labuun lab ah saasuu leeyahay marka xadiidkan haddii bintu makhaad la waayo mid laba labagal ah la waayo markaas yacni ibnu labuun ayaa la bixinayaa marka oo hal oo lab ah ayaa la dhiibayaa ibnu labuunku marka labow galay laba sano ayuu ayuu dhaafay saddexdiiba u galaan ujeedaa waa saddex gal fa idaa balagad sittan wa halaaiina marka sanadkan badan oo weyn waxaa laga kabaa naqsiga leanna xoolaha marka laga hadlaya dakarka iyo unthaa ninka la siiyo neef dhadig ah iyo kan la siiyo neef lab ah ninka neef dhadig la siiyaa ayaa wax badan helay ilaa hamsin wa halaaiina fain lam takun bintu bintu makhaadin faidaa balagad sittan wa halaaiina hadday gaarto soddon iyo lix fafiiha bintu labuunin ayaa ah ilaa ilaa hamsin wa arbaciin nirig marka jirto laba dhammayso sanad saddexaad gashay faidaa balagad sittan wa arbaciina fafiiha xiqatun labaatan iyo yani afartan iyo lix haddii ay gaarto fafiiha xiqatun qaalin ayaa korkeeda daruuqat lfaxli oo markaa ratiga uu abaahin karo ilaa sitiina laga gaaray ilaa lixdan faidaa balagad ixdaa wa sitiina hadday gaarto fa fiiha jadacatun ayaa ah jadaca ayaa ah jadacadii marka xiqada iyada saddexay dhammaysay afaray gashay jadacadii afaray dhammaysay shanay gashay ayb ilaa hamsin wa sabciina laga gaaro faidaa balagad sittan wa sabciina hadday gaarto fa fiiha bintaa labuunin laba bintu labuun ayaa ah ilaa tisciina laga gaaro faidaa balagad ixdaahu tisciina haddii la gaaro sagaashan iyo kow fa fiiha xiqataani laba qaalmood ayaa daruuqataa alfaxli ilaa cishriina wa mia laga gaaro faidaa zaadad calaa cishriina wa mia boqol iyo labaatan hadday ka badato fa fii kulli arbaciina bintu labuunin wa fii kulli khamsiinana xiqatun afartankiiba waxaa laga bixinaa bintu labuun afartanka kalena xiqa ayaa laga bixinaa ayb marka da-da da-aha zakada geela waxay ku egtaha ad moodaa jadacada wax jadaco ka weyn oo zako loo bixiyaa maba leban shangal shangal mid ayb faidaa tabaayana asnaanu اlibili fii faraa'idi الsadaqaati faidaa tabaayana hadduu kala duwanaado asnaanu اlibili geela daihiisa sanadihiisa fii faraa'idi sadaqaati sadaqaadkii la qoondeeyey dhexdeeda ay ku kala duwanaadaan faman balagad cindahu sadaqatu ljadacati qofkay gaartay agtiisa sadaqadii jadaca yacnii qofkii lagu yeeshay neef yacni hal shan gal ah shan sano gashay qofkii lagu yeeshay walaysat cindahu jadacatunna ounan agtiisa aynan ahayn wa cindahu xiqatun qaalin ay agtiisa tahay fa inahaa tuqbalu minhu waa laga aqbalayaa alxiqatu qaalinta wayajcalu macahaa wuxuu maceeda yeelayaa shaatayni laba neefoo ari ah instaysarataan lahu hadday u fududaato ow cishriina dirhaman ama labaatan dirham ilaa hadda farqi baa imaaday jadacaa laga rabay shangal shangalaa laga rabay afargal ayuu haystaa marka shangalaa laga rabay afargalou haystaa wuxuu ku kabaa marka laba neef oo ari abuu ku kabayaa ama wuxuu ku kabaa labaatan dirham ayb macnahaasuu marka sheegay waman balagad cindahu sadaqatu lxiqati qaalinta sadaqadeeda qofkay agtiisa gaarto walaysat cindahu ilaa jadacatun midka weyn oo haystaa xiqaa laga rabaa afargal shangalaa u joogto afargal dhan ma maba haystaba fa inahaa tuqbalu minhu waa laga aqbalayaa wayucdiihi lmusadiqu musadiqu wuxuu siinayaa cishriina dirhaman labaatan dirham ow shaatayni ama laba neef oo ari ah in istaysarataa lahu wixii hadba u fududaado marka khiyaarka ariga ama lacagta dilabaatanka dirham qofka wax bixinaya ayaa iska leh ee ninkan wax bixinaya hadduu isagu labaatanka dirham uu rabo waa bixin karaa haddii uu doonana waxuu bixin karaa labada neefo ariga hadba kii marka dhiibayo midka wax dhiibayo ayaa laga rabaa marka qofkii nee yacni neef da-diisu yar tahay laga rabay oo mid weyn haysto ee kii weynaa bixiyey isagaa wax loo soo celinaa saacigaa markaas ama labaatan dirham u soo celinaayo ama labada labada ri midou doono kii neef weyn laga rabay oo mid yar haysto ee isaga wax lagu leeyahay wax kabaayo isagaa wuxuu ku kabaayo ama labaatanka dirham ama ama yacni labada neefo ari ah iyo mid buu ka dooranaa taadbatii u fudud waman balagad cindahu sadaqatu lxiqati qofkay gaarto agtiisa sadaqatu lxiqa walaysat cindahu wa cindahu bintu labuunin bintu labuun haysto fainahaa tuqbalu minhu wayajcalu macahaa shaataani in istaysarataan lahu ow cishriina dirhaman waman balagad cindahu sadaqatu bnati labuunin walaysat cindahu ilaa xiqatun fainahaa tuqbalu minhu wayucdiihi lmusadiqu cishriina dirhaman ow shaatayni wman balagad cindahu sadaqatu bnati labuunin walaysat cindahu bintu labuunin wacindahu bintu makhaadin fainahaa tuqbalu minhu wayajcalu macahaa shaatayni in istaysarataa lahu ow cishriina dirhaman marka yani halkii derajaba waxaa waaye labaatan dirham ama laba neef oo ari ah waman balagad cindahu sadaqatu bnati makhaadin qofkay gaarto walaysa cindahu ila bnu labuunin qurbac wuxuu haystaa laba jir ah oo laba dhameeyo sanad saddexaadba galayuu haystaa bintu makhaad baa isagana ku waajibtay fa inahu yuqbalu minhu waa laga aqbalaa walaysa macahu shay-un wax la siinaa malala hadhow marka ma dhahaayo ani mid da-weynaan bixiyey ma dhahaayo ee qiimigii da-weynaantani wuxuu la tegay labnimadaa qaatay waayo nidigaa laga rabay laba sano gashay ma keenine wuxuu keenay qurbac ka weyn nirigtaas ee waxba loo celin maayo maxaa yeelay dhadiga iyo labka dhadigaaba qaalisan xoolaha marka laga hadlayo ayb waman lam yakun cindahu ilaa arbacun min alibili qofkii afar maayo wax kale aan haysaninoo geela falaysa fiiha shay-un laguma laha ilaa an yashaaa rabbuhaa qofkeedii inuu doono maahan isaga hadduu sadaqo inuu iskala baxo rabo may ha bixinin la dhihi maayo wa fii sadaqati lghanami arigii sadaqadiisa fii saaimatihaa mideeda foofto fii saa'imatihaa buu yiri middaan foofin marka inaan midda aan foofin inaan laga qaadayninaa ka muuqdo wax zaka idaa kaanat arbaciina haddii ay tahay fa fiiha shaatun ilaa cishriina wa mia laga gaaro ilaa boqol iyo labaatan fa idaa zaadad waaxidatan mid hadday ziyaadiso ay ka badato fa fiiha shaataani ilaa mi-atayni laga gaaro fa idaa zaadad waaxidatan fa fiiha halaatu shiyaahin saddex riyood ilaa alaaiimiatin faidaa zaadat fafii kulli miatin boqol kastaa shaatun hal ari hal neef ari walaa yuukhadu fi sadaqati sadaqada dhexdeeda lama qaado harimatun mid gabowday walaa daatu cawaarin indhala-a mid yacni cawaran walaa taysu lghanami ariga orgiga ku jirana lama qaado ilaa an yashaaa almusadiqu musadiqu inuu doono ma ahan almusadiq caamilu zakaat waa haddii marka caamilu zakaadka ee isaga zakada dadka ka qaadayo isagoo maslaxadii fiirinayo hadduu qaado mid gabowday iyo walaaiyo daatu cawaar iyo waxyaabahaas haddii uu qaado hadduu doono marka inuu qaadi karo marka ilaa an yashaaa almusadiqudaani waxay u laabanaya kulli mase waxay u laabanaysaa walaa taysu lghanami u laaban maysa miya labada ka hore wlaa yuuqadu fi sadaqati harimat walaa daatu cawaarin ilaa an yashaaa almusadiq miya walaa taysu lhanam taysu lghanamku laba macnoba waa yeelo karaa orgigu mar haddii si loo fiiriyo qiimo ahaan rida iyo orgiga ridaa fiican mararka qaarna dee orgigu waxaa laga yaabaa qoorka ku jiro xerada inuu isaga yahay marka inuu ka qaato kii qoorkii yacni xerada joogay ma fiicno oo qofka waxay dhibeen markaas oo xoolaha leh haddii marka sidaas dambe loo fiiriyo ilaa an yashaaa almusadiq hadduu mutasadiqu raboodo ninka wax bixinaya uu yidhaha kan isagoo fiican anaa dhiibayo uu yidhaha waa qaadan karaa ayb meeshaa marka dabdigeeda iyo waxbaa ku jirjira marka ayb macnahaasaana marka haddii mid gabowday oo kale inuu qaado hadduu doono maslaxa u arko waa iska qaadi karaa musadiqan walaa yujmacu lama walaa yujmacu lama jamciyo bayna mutafariqin xoolo kala tagsan walaa yufaraqu lama kala geeyo bayna mujtamicin kuwo isku jiro khashyata sadaqati sadaqada cabsi laga cabsanayo darteed xoolo kala tagsan ma laysu keeno si markaa loo bixiyo zake yar oo xoolihii maalan yacni markay kala tagsan yihiin iyo markay isku jiraan markay kala tagsan yihiin haddii afartan iyo afartan ari ah oo kale kanna afartan uu leeyahy kanna afartan nin walbaa halaa laga rabaa sadaqada marka cabsi laga cabsanayay isku darsanayaan siddeetan markay noqoto hal neef le laga rabaa marka nin walbaa nus neefa u baaqday neef nuskiis qiimo la-eg baa u baaqanaya xeeladaysi waa maa la raba taas ayb walaa yufaraqu lama kala geeyo bayna mujtamicin kuwo isku jiro khashyata sadaqati iyadoo sadaqadii laga cabsanayo kaasna macnaheedu wuxuu noqonayaa afartan neef oo ari ay wada lahaayeen labaatan iyo waa kala baxsanaynaa ay dheheen markay sakada soo dhawaatay si ninna uusan waxba u bixinin ile labaatan haddii la kala bixiyo nin nisaab gaaraya male labadooda labaatan iyo labaatan hadday u kala qaataan midna zake lagama raboonayo wamaa kaana min khaliiayni wamaa wixii kaana ahaaday min khaliitayni yacni kuwo laba laba laysku daray xaggooda fa inahumaa yataraajacaani way isku noqonayaan beynahumaa dhexdooda bisawiyati si-ag goormay imaanaya midaasi xoolihii waa isugu daran yihiin laakiin waa kala yaqaanaa nin walba xoolihiisa xoolaha waa isugu daran yihiin oo isku daaqu waa isku mid qowsaarku waa isku mid xeradu waa isku mid xoolaha waa isku darsan yihiin laakiin hadda haddii la yidhaha nin walba xoolahaagii sooco waa sooco karaa markay sidaas tahayay tan dhici kartaa oo saacigii intuu yimaado marka xoolihii isku darnaa afartan neef oo kale labaatan iyo labaatan u kala lahaayeen hal neefow saacigii qaatay neefka uu qaatay marka labadooda mida xoolihiisii waayo ee markaasoo kale kii kale marka wuxuu u celinaa nisful qiimow kan kale u celinaa marka ninkii la qaatay neefkiisii ariga ee xerada laga bixiyey nus neefkaasi qiimiga uu joogo nuska nus ayuu kan aan la qaadin isaga xoolihiisa aan laga bixinin neefkan uu u celinaa kan hadhow markay le haddii markii sakada la bixiyo kadib hoolihii aan kala qaadanna haddii la yidhaaha labaatan iyo labaatan meesha ma taallo midaaba maqan soddon iyo sagaal u ahadda xoolihii haddii la kala marto ninkii neefkiisii la qaatay oo sakada lagu qaatay waa ka maqan yahay asaga neefka fil xaqiiqana kulligiis asaga lagama rabin oo nusaa laga rabin marka nuska kale u gudaa midkan yataraajacaani baynahumaa bisawiyati sidaas waa faidaa kaanat haddii ay tahay saa'imatu rajuli qofka neefkiisa foofayey naaqisatan hadday tahay mid naaqis ah min arbaciina afartan xaggeeda ka naaqis ah shaatan hal neef waaxidatan oo mid ah falaysa fiiha shay-un dhexdeeda ma ahaanin ilaa an yashaaa rabbuhaa wafi riqati rubcu lcushur ayaa ah fain lam takun ilaa tisciina wami'ata dirhamin haddaynan ahayn ilaa intaas falaysa fiiha shay-un ma ahaanin ilaa an yashaaa rabbuhaa qaala baabu maanici zakaati libil geela zakadiisa midkii diiday cadayntiisa xukunkiisa wabihi qaala akhbaranaa cimraan bnu bakaarin wahuwa alkalaaciyu lbaraad hiqat qaala xadaanaa cali bnu cayaash wahuwa alxumsiyu hiqat habtun qaala xadaanaa shucayb waa ibnu abi xamza qaala xadaanaa abu zinaad mima xadahu cabduraxmaan alacraj mima dakara anahu samica abaa hurayrata yuxadiu bihi qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal l slam taأti libilu geeli waa imaanaysaa calaa rabbihaa bay korkiisay imaanaysaa calaa khayri maa kaanat intay jirtay markay ugu fiicnayd idaa hiya lam yucdi fiiha xaqahaa haddii uunan sakadeedii ka bixinin xaqeedii tada'uhu way ku joogjoogsanaysaa biakfaafihaa ayay kula is istaagaysaa watati lana wata'ti alghanamu raafafkay kula is istaagay wata'ti alghanamu arigii baa imaanayso calaa rabbihaa bay kor imaanaysaa calaa khayri maa kaanat intay jirtay markay ugu fiicnayd idaa lam yucdi fiiha xaqahaa haddii uunan xaqeeda ka bixinin tada'uhu biadlaafihaa qoobabkeedii ugu is istaagaysaa watandaxuhu biquruunihaa geesahana waa ku hirtinaysaa qaala wamin xaqihaa xaqeeda waxaa ka mida an tuxlaba in la maalo calalmaa-i biyaha agtooda in lagu maalo markay arooreyso ceelka imaanayso ceelka in lagu maalo meesha marka wamin xaqihaa waxay tahay wamin xaqiha almanduubi xaqeeda sunanimada ugu xaq ah waayo ninkan caanihiisa ilaa ilaa inuu qof ku sadaqaysto waajib kuma aha laakiin xaq oo sunno ah wamin xaqihaa almanduubi ayb an tuxlaba cala almaa marka haddii de ceelka lagu maalo macnaheedu waxay tahay dadka masaakiinta inay guryaha soo gargaraacaan ama meelaha waxaan ujeedaa xeryaha geela inay geela inay xeradiisii ugu imaadaan ayay uga maarmayaan leanna ceelka waa meel layska wada imaado oo qofkii si fudud looga heli karo marka neefkii haddii ceelka lagu maalo miskiinka waa arkaa waa la siinaa marka ayb laakiin xeradu waa iska adag tahay ayb alaa laa yaأtiyana axadukum midkiin yownan imaanin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bibaciirin yownan la imaanin rati neef geela yaxmiluhu ou xambaarsan yahay calaa raqabatihi luquntiisa korkeeda ou ku xambaarsan yahay lahu ou u sugnaaday ratigaasi ruqaa'un olol rati marka yownaana arkin mid ou rati tunka ku wado oo u ka qaylinayo korkiisa fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa muxamedu muxamedow yani ilaahay igaga shafeec agtiisa faaquulu waxaan dhahayaa laa amliku laka shay-an waxba kuuma hanaan karo qad ballaqtu waa soo gaarsiiyey aniga meeshaas marka sakadii mar hadduu ku dhex keenay waxaad moodaa xataa qofka aan sakada bixinin xoolaha uu haysto xoolo dad leeyahay kala waayo sakadu waa xaq adiga kaa go-aayo qof kale u go-aayo haddii waqtiga uu soo wareego waqtigii bishii la gaaro neefkan xeradaada ku jiro qaladooba ugu jiraa mabalihidba adeegana waxay ka dhigan tahay marka adoo neefki soo dhacay oo kale saa darteed baa marka waxaa loola macaamilay cuquubadii qofkii wax soo dhacay oo kale waayo hadda xadiidka sidaan oo kale wuxuu ku yimid quluulka qofka haniimada iyo xoolaha caamka iyo dhaco oo qaato ayaa nebigu wuxuu ka yidhi isagoo korkiisuu ka qaylinaa qiyaamaha ibnu cabdilbar tamhiid tamhiidka markuu xadiidkaas macnaynayana wuxuu yidhi waxaa soo gelayu yidhi xaq kasta oo qofka uusa lahayn ayaa soo gelayso yidhi xaq kasta oo ouna lahayn ama zako ku baaqatay ha noqoto ama wax kale kanaabaa de zakadii u daliila waaba ka bana ayb alaa laa yaأtiyana axadukum ywma اlqiyaamati bishaatin neef ari ah yaanan arkin isagoo la imaanayo yaxmiluhaa ou xambaarsan yahay calaa raqabatihi ou ku xambaaraya luqunta korkeeda lahaa yucaarun oo markaa yani ciyeyso oo korkiisa ka qaylinayso yucaar waxaa la yidhaha sawtu sawtu shiyaah ariga codkiisa yani waxaan ujeedaa cidiisa ayb fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa muxamed faaqulu laa amliku laka shayan qad ballaqtu qaala wayakuunu kanzun kanzu axadihim midkiin midkood waxa uu kaydsaday oo uunan sakada ka bixinin wuxuu ahaanayaa yowma alqiyaamati shujaacan aqraca mas bidaarle oo tinti ka xiirantay sun darteed yafiru minhu waa saaxibuhu baa ka cararaaya qofkiisa qofku wuu ka cararayaa wayaqlubuhu isagana waa raadinayaa wuxuu dhahayaa ana kanzuka kaydkaagii baan ahay falaa yazaalu ka zuuli maayo xataa yulqimahu sbucahu ilaa uu markaa yacnii u dhunjisiiyo fartiisa yani waa qaniinayaa waa marka farti ka dhunjinayaa ama yani fartiibau marka yani ka qabsanaya ka qaniinaya qaala baabu suquudi zakaati sakada dhiciddeeda canil ibili ay ka dhacdo geeli idaa kaanad haddii ay tahay geelu uu yahay rislan kuwo un la maalo oo guryaha lagu haysto la calfiyo oo la maalo liahlihaa ay u tahay iyo walixamuulatihim walixumuulatihim iyo hadday rartaan xoolaha neefka ay rartaan oo rarashada loogu talagalay sakada marka wixii hadda yacni bato xoolaha marka badasho loola qasdo ayaa laga sakeeyaa ama wixii namaa uu macnaahan ku suurtogelayo isaga hadda marka wuxuu ka wadaa idaa kaanat rislan yacni wuxuu ujeedaa idaa lam yakun idaa lam takun saa'imatan waa haddaynan foofin watakhaduuha fi lbeyti oo dadka ay guryaha ku haystaan liajli laban waxay u haystaan caano un inay ka maalaan xoolaha marka aan foofka tegaynin ee magaalada lagu hayo ee lasoo calfiyo oo balka iyo loo soo gado oo yacni la biilo mar walba kuwaas ayaga sake lagama rabo laakiin neefku marku foofo waa lagu yeelanaya wbihi qaala akbaranaa mxamed bn cabdilacla qaala xadaanaa muctamiru qaala samictu bahsa bna xakiimin yuxadiu can abihi can jadihi qaala samictu rasuul lahi sal slam yaquulu fii kuli bilin saaimatin saaimatin marka waa wafi mafhuum lmukhaalafa uu leeyahay mafhuum lmukhaalafahana waxay tahay kii aan foofin xukunkan lagama rabo ibnatu labunin ba laa tufariquu laa tufaraqu ibilun can xisaabiha lagama geeyo man acdaaha mu'tajiran falahu ajruha waman manacaha faina aakhiduuha washadra maalihi casmat min casamaati rabbina laa yaxilu liali muxamadi minha shay-un waa soo marnay xoolihii marka geel keliya maahane arigana waa la mid lo-duna waa la mid ayb wbihi qala akbarana mxamed bnu raafic qala xadaanaa yaxya bnu aadam qala xadaanaa mufadl wahuwa bnu muhalhal can اlacmash can shaqiiqi can masruuqi can mucaadin ana rasuula اlahi sal slm bacaahu ilى اlyaman nebiga waa diray yamanow u diray wa amarahu wuxuuna amray an yaأkuda inuu ka qaado min kuli xaalimin mid walboo qaangaar ah dinaaran inuu ka qaado waa jizyadii o min kuli xaalimin dinaaran mid kastoo qaangaara waxaa laga qaadanaa marka qofkaan qaangaarin inaan waxba laga qaadanaynin oo jizya lagama qaadayo waayo jizyadu dagaalkay beddel ka tahay qof ilma ana dagaal maba in la dilo ama lala dagaalo dagaal lagu qaado maba banaanaan naaguhuna waa la mid addoomaha waa la mid kuwaa lagama qaadaya wixii dagaalamo unbaa jizye laga qaadaa madaxooda inta la tiriyo ow cadlahu ama wax u dhigmo macaafira dharkaas macaafir loo nisbeeyo wa min albaqari lo-dii xaggeedana min halaaiina tabiican soddonkii inuu ka qaado tabiican dibi ow tabiicatan ama weyl yaroo sanad dhammaysatay wa min kulli arbaciina midka afartan kastaana musinatan mid laba gashay yani sanad labaad laba dhammaysa saddex gashaan u jeedaa ayb labadii ay u dhammaataa la rabaa soddon iyo afartan lo-dii saa un baa loo kala qaaday xadiidkii hore marka lo-da kuma jirin xadiidka zakaat lbaqar sunanka unbaa wariyeene bukhaari iyo muslim iyaga lo-da maba werininba marka waxaa leeyahay lo-du waxay dhaqdaan maba u badnaynba reer xijaaz lo lagama dhaqda sida badan ayb marka xadiidkan mucaad baa laakiin wuxuu tusay lo-da iyadana inay zaka ka baxayso wbihi qala akhbaranaa axmed bnu sulayman qala xadaanaa yacla whuwa bnu cubaydin qala xadaana alacmash can shaqiiqin can masruuqin walacmash can ibraahima qaala waxay yidhaahdeen masruuq waxaa weyaan ayb can ibraahima qaala waxay dhaheen masruuq iyo ibraahim naqaci can shaqiiqin can masruuq waa dhammaaday sanad wlacmashu can ibraahiima qaala ayay u noqonee masruuq iyo ibraahim waxay dhaheen qaala mucaadun mucaad waxa uu yidhi yacnii bacahanii rasuulu llahi sal l slam nabiga diray ila lyamani buu ii diray marka ada masruuq waa dhici kartaa inuu ka maqlo mucaad laakiin ibraahim naqaci maya ma filaya qaala bacanii rasuulu llahi sal l slam ila lyaman faamaranii an aakhuda min kuli arbaciina baqara waayo mucaad mowtuhu qadiim buu ahaa sideed iyo tobankii hijiriyadu dhintay daacuun camwaasuu ku dhintay ayb marka ibraahimu naqaci ma soo gaari kara min kuli arbaciina baqaratan haniyatan laba mid dhammaysato min kuli alaaiinana tabiican dibi wamin kuli xaalimina diinaaran aw cadlahu macaafira wbihi qaala akhbaranaa axmed bnu ayb wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xarbin qaala xadaanaa abu mucaawiyata can اlacmash can ibraahima can masruuqi can mucaadin qaala lama bacaahu rasuulu اlahi sal l slam ilى اlyamani amarahu an yaakuda min kuli ثalaثiina min albaqri tabiican w tabiicatan wmin kuli arbaciina musinatan wmin kuli xaalimin wamin kuli xaalimin diinaaran w cadlahu macaafira wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mansuur aلtuusiyu wahuwa abu jacfar iqat qaala xadaanaa yacquubu qaala xadaanaa abi can bni isxaaqa qala xadaanii sulayman اlacmash can abi wa'il bni slma can mucaadi bni jabali qaala amaranii rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama xiina bacahanii ilى اlyaman markuu ii diray an laa aakhuda min albaqri shayئa xataa yabluga ثalaaثiina faida balagat ثalaaثiina fafiiha cijlu dibi taabicun xoolaha markaa raaco jadacun aw jadacatn ayb xataa tabluga arbaciina ilaa ay ka gaarto faidaa balagad arbaciina fa fiiha baqaratun musinatun ayaa ah xadiidkii hore waxaa muuqanaya wuxuu yihi xadaanaa alacmash can shaqiiq ayb can masruuqin wاlacmashu can ibraahima qaala qaalaada marka shaqiiq iyo masruuq inay yihiin waa dhici kartaa ama in ay wax si ka yihiin oo wuxuu yihi xadaanaa alacmash can shaqiiqin can masruuq riwaayadan hadda dambe hadda u dambeysay abu waa'il waa shaqiiq waaye isaga mucaad ka warinaya soo ma arkeysa marka xadaanaa alacmash can shaqiiq can masruuq wlacmashu can ibraahima can masruuqin ahaahir inay saas camal tahay ama qaalaadu in marka shaqiiq sanadkii hore uu ku egyahay acmashna uu masruuq ka warinayo qaalaa marka masruuq iyo shaqiiq abu waa'il shaqiiq bnu salma labadaa marka ay mucaad ka warinayaan waa fiiri doonaa wax uu qaalaada udhig udhigaynin ma jiraan ayb qaala baabu maanici zakaati اlbaqar lo-da zakadeeda kan manciyo waxay ku yimid wabihi qaala aqbaranaa waasil bnu cabdilacla can ibni fudaylin can cabdilmalik bn abi sulaymaan can abi zubayri can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam maa min saaxibi ibilin walaa baqarin walaa ganamin laa yu-addii xaqaha ilaa wuqifa lahaa ywma alqiyaamati waa lasoo istaajinayaa biqaacin bannaan qarqarin oo siman tadawhu daatu ladlaafi midda qoobka u saaxiibkaa biadlaafihaa bay kula istaagaysaa watandaxuhu daatu lquruuni midda geeska u saaxiibkaana way hertinay biquruunihaa geesaheeda laysa fiihaa yowma-idin maalintaa dhexdeeda ma ahaanaya jammaa-u mid garooman oo aan gees lahayn maku jiraan maku jirto walaa maksuuratu lqarni iyo mid geeskeedu jaban yahay ma leh qulnaa yaa rasuula allah wamaada xaquhaa waa maxay qaala iطraaqu faxlihaa qoorka ku jiro in la caariyeysiiyo oo loo loo yacni loo abaahiyo si uu u qaato qofka kale oo icaaratu faxlihaa qoorkii in markaa la caariyeysiiyo cid kale hadday u baahato wa icaaratu dalwihaa wadaanta loogu aroorana in la caariyeysiiyo ciddii markaas wadaan la-aan ceelkoo kale markuu yimaado wadaantiisii haddii marka uu xoolihiisii ku waraabsaday inuu qofka kale caariyeysiiyo waxyaabaha ixsaankay ka mid tahay wa xamlun calayha fii sabiili illaahi in ilaahay jidkiisa lagu qaado walaa saaxibi maalin laa yu-addii xaqahu ilaa yukhayalu lahu yowma alqiyaamati shujaacun aqracu yafiru minhu saaxibuhu baa ka cararay huwa yatbacuhu isna soo raaca yaquulu lahu hada kansuka aladii kunta tabkhalu bihi aada ku baqayli jirtay faidaa ra'aa haddii uu arko annahu laa budda lahu minhu meelna inuunan uga fakanaynin adkhala yadahu fii fiihi gacantiisii ayuu geliyaa afkiisa fajacala yaqdamuhaa wuxuu gudagelayaa markaasi inuu yacni goosto kamaa yaqdamu alfaxlu sida uu ratiga qoorkaa uu waxu qaniino oo kale hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walih وaصxaabih